asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaabaa halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee haddii eebba eedmahayo aan inta badan waxyaalo fara badan oo dhacdooyina oo noloshii dadkii hore soo maray iyo midda maanta taagan waxyaalo badan oo khuseeya intaba aan ku soo qaadanno haddii eebba eedmahayo dhacdadan maantana ama xubinteennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennaas mid ka mid a si aad u ogtihiinba dhegaystayaal waxaa muhiima ama dadka soomaaliyeed muhiim waagii hore u ahaan jiray martiqaadka walow soomaalidu waayahan dambe ay reermagaal noqotay oo aan la ismartiin oo qaraabogoyska iyo martigoysku uu aad iyo aad u soo batay markaan ku leeyahay qaraabogoyska iyo martigoyska soo batay dee waxaa laga yaabaa qaraabada lafteedii qaarna inay maarata magaalooyinka joogaan qaarna ay haddii ilaahay idmahayo ay maraakiib rar ah ama rartaan ama soo dejiyaan ayaa dhacda taas iyadaa ayaa ah qaraabogoys iyo martigoys labadaba waxaadna moodaa soomaalidu dhaqan ahaan iyo hidda ahaanba inay ka tagtay sababtoo ah diiniyeed diinta iyo dhaqanku waa isku mid oo markii dhaqan lagu leeyahy waa diin un diin baa laga hadlaya haddii dhaqan aad maqasho waa diin waxa laga hadlaayo dee hidda haddaad maqashana hidduhu waa waxyaalihii aad dhaxashay ee dhaxalka ahaa oo sida dhulkii oo kaleenta iyo camaliyaadkii la samaynhayey iyo beerihii lagu beerinhayey iyo saad ogtihiin soomaalidu dameeraha ma maasho ama ugaadha ma maasho caana kama dayato waxa u diideyna dee waa hidaheedaas inay ugaa dhammaanaan caanaha ugaadho hadda waa xaaraan ciduna inama dhihin haddii ay bayd maayo marka saasoy tahay dee adduunyadan ilaahay baa inoo ummay waxa dhex yaallana innaga unbaa laynoogu talagal inaan nacfisanno mid walba sidaan u nacfisan karno wixii laynaga xarimay waa goonidiisa la xarimay haddii ay bayd maayo marka waxaa dhacday martiqaadka soomaalidu aad iyo aad ayay waxay ugu ahayd mid aad iyo aad uu qaali uga yahay layskuna xurmeeya la ilaaliyana oo maaragtay sharafta martida iyo sharafta qoyska ay soo marteen intaba aad iyo aad baa loo ilaalin jiray nin baa marka wuxuu soo martiyey heer ninka markuu heerkii soo martiya waxaa loo qalay neef dhaylo ah caano geel oo dhayana waa loo diyaariyey wixii kale lagu lari karayn waa loogu soo laray soorna waa loo kariyey adugu alaabo ilaahay oo isku diyaarsan oo maraqeedii leh oo caanaheedii leh oo hilibkeedii leh oo masagedeydii leh ayaa loo soo dhigay ninkii markuu intaas soo dhigay soorta martisoorka waday farxal buu doonay wuxuu ku noqday killigii caddaa iyo iyo wuxuu damcay inuu maaragtay bahashi xashinkaaduu soo qaado gadaal buu u laabtay intuu ku maqnaa xashinkii iyo bahashii iyo wuxuu u yimid ninkii oo wixiiba cunay wixiiba ninkii oo dhammaystay dem muxuu dhammaystay wax alla wixii loo keenay cunno ahayd ee meesha yaallay ayuu mariyey martiqaadka soomaalidana madnuuc bay ka ahayd in haddii eebba idmahayo in cunto laguu keenay ama wax lagugu martiqaaday intaad qabato aad nag ka dhigto wax waxay ahayd ceeb ah oo madnuuca ayay ahayd waana qayb ka mid ah maaragtay fahankii nolosha iyo qaybihii laga qaatay sababtoo ah heerkan waxaa laga yaabaa wixii ay hayeenba inay adiga kuu keeneen mar haddii wixii ay hayeenba idinka idiin keeneen dee idinkuna nafta ka cishada iyagana naf qayb u celiyo oo idinka keligiin un maaragtay naf jeclaysi ha geline iyagana u reeba bal waxay ku maamaadhahaan idinkuna nafta ku cishada xoogaa gaajada iska gooya iyagana qaar u reebay ahayd mogta oo wixii in la wada wadaago ilaan heerkii martidaa iyo carruurtii iyo islaantii iyo wixii iyo iyo dadkii martida ahaa hal weela wax laguma wada cunsiin karo oo wixoo dhan hal weela inay ku wada cunaan ma ah dadkii martida ahaana wax markay ishu ku dhacdo aan waxba u tarayn in loo keeno ma ah marka wixii la hayo waa in la keena wixii la hayo markii la keeno ayay kuwan in yar ka cunahayaan in naftay ku cishanhayaan oo maaragtay haddii cuntadu ay aad u badan tahayna intay iskood uga dhergaan bay inta kale u celinayaan haddayna badnayn oo ay wax maaragtay nafqayb u baahan tahayna dee waa la nafqaybsanhayaa xoogaa baad ka cunaysaa xoogaa kaleentana dadkii kale ayaa loo reebaya inaad caloosha indhaha ka ridda looma baahno caloosha maarata meelay ka nafsata ay weydo heerihiina ay gaajo la sixdaan oo janqiso middaa iyada looma baahno dhaqanka soomaalidana ma ahayn ninkii marka dhammaan wixii oo dhan buu cunay intii farxalka loogu maqnaa ninkii baa waraystay intuu ag fadhiistay wuxuu ku yidhi warba warran oo xageed u socotaa markaasuu yidhi niyow safar baana waxaa la ii sheegay nin dhakhtar ahoo magaalo hebla jooga ayaan u socdaa markaasuu maxaad ka raadinaysaa suye waxaan ka raadinayaa niyow baryahan dambe dhib ba ay haysto oomateedka ayaa iga xidhan bal aad ugu fiirso neef dhan oo dhayla ah bontol dhan oo caana ah haddii ilaahay idmahayo iyo xeedho laba kalleey ah oo midii afardhegood la yidhaahayda oo haddii eebbe idmahayo sooru ka buuxdo iyo aameel dhan oo maraqa intaasuu isku muudsaday markaasuu wuxuu ku leeyahay oomateedka iga sii xidhan meeshuu alxamdulilah dhehilaa uu dadkiina qadiyey haddii eebbe idmahayo markaasaa ninkii ku yidhi oo hadda saan maxaa hartaa in dheefta laguu soo furo siyahaa ma oomateedka in laguu soo furaad u baahan tahay siyahaa waa yahay orod oomateedka halaguu soo fure laakiin inaadeero markii oomateedka laguu soo furo aniga ha isoo marin biidhe meel kale iga mar heerkaygu meesha uu degan yahy inaadeero ha soo marin waa iga codsiya meel kale mar ayuu ku yidhi waa hadal aad iyo aad cajiib u ah mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta haddii eebbe idmo waxaan dhahaynaa shan beri sheekh laguma noqdo shan beri sheekh laguma noqdo